بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها وهو النوعان إبراء ومعاوضة wuxuu yidhi faslun wayasixu waxaa ansaxaya buu yidhi asulxu sulxigu waa ansaxayaa maca aliqraari ayadoo lala qabo qiritaan fil amwaali hantida dhexdeed ayadoo la qirayo fil amwaal waa bannaan tahay waa ansaxaysaa walaa yasixu maca alinkaar maca aliqraar maxaa ku baxaya maca alinkaaraa ku baxaya sulxi ma ansaxaya maca alinkaar asulxu luqatan waa alqaطcu waa goyn sharcanna waxaa la yihahdaa qaطcu الnisaac bayna اlmutakhaasimayn caqdun waxaa ka hormaraysa caqdun yaqطacu الnisaac bayna اlmutakhaasimayni caqdun yaqطacu الnisaaca bayna اlmutakhaasimayni waa caqdi iyo heshiis oo goynaya nisaacaya dooda u dhaxaysa bayna almutakhaasimayni labada ishaysatee doodaysa waa heshiis caqdigu waa heshiis heshiiskaasi muxuu jarayaa nisaaca iyo dooda u dhaxaysa bayna almutakhaasimayn labadan qof waa ishaystaan ayagoo ishaysta ayaa waxaa la rabaa in nisaaca iyo dooda e labada qof ka dhaxaysa la gooyo maxaa lagu goynayaa caqdi iyo heshiisaa lagu goynaya waa caqdun caqdun yaqطacu الnisaaca bayna almutakhaasimayn waxay yidhahdaan culummadu gaar ahaan alfuqahaa xaakimka ama qaadiga uma bannaana inuu sulxi wax ku kala xukumo ilaa markuu u caddeeyo qofkii xaqa lahaa xaqiisa mooyaane marka hore waa inuu caddeeyo oo yidhahdo adaa garta le adaa xaqa ku taagan laakiin haddana maca dalika tanaasul laakiin hadduu yidhahdo maya marka ugu horeysaba waa idin sulxinaya ayadoo qof xuquuq ka maqan yahay sax miya waa idin sulxinaya xaqna maqan yahay sax ma aha lidaalika waxay ku qaydeen maca aliqraar yasixu sulx sulxigu waa ansaxaya laakiin maca aliqraar buu ansaxaya tusaale ahaan waxay culamadu ku tusaaleeyaan labadan qof waa ishaystaan maalay isku haystaan ninkaani wuxuu leeyahay ninkan waxaan ku leeyahay boqol dollar maalan waxaa la rabaa in la heshiisiyo maxaa laga rabaa kii wax lagu lahaa marka hore waa inuu qirto oo yidhahdo waa run ninkan boqolka waa igu leeyahay markuu qiro kadib ayaa la labadooda la heshiisiinaya heshiisiintaasi maxay noqonaysaa ayadaa laba qaybood u qaybsanta shiiqaa sheegaya sulxi ibraa iyo sulxulmucaawada labadaba waa leeyahay waxaa lagu heshiisiin karaa sidii nabiga calayh isalaatu wasalaam uu ku heshiisiiyey ibna abi xadrad iyo kacb bn malik fa ashaara ilayhi an daci shatra nabiga alayh isalaatu salaam wuxuu u ishaaray kacab nuskacafi laakiin markaas ibn abi xadrad ma inkirsanaa xaqa uu kacab ku leeyahay ma kirsanin waa ictiraafsanaa idan sulxigu wuxuu noqonaa maca aliqraar markaasaa kii wax lahaa markii wax la sulxinayo waxa le wax ka tanaasul qofkan walaalka wax uga tanaasul haddaad boqol ku lahayd matalan konton ka qaado ama siddeetan la lagaaga qaadaya iyo wixii la mid a laakiin waa inuu noqdo maca aliqraar hadduu diido oo yidhahdo matalan qofkan boqolka maba igu lahan aniga waa idin sulxinaynaa miyaa la leeyahay maya laa yasixu sulxu maca alinkaar sulxi maba ansaxaya maca alinkaar ayadoo inkirida ay la socoto hadduu shardiyo oo yidhahdo waa kula heshiieen waa kuu qirayaa inaad boqol igu leedahay laakiin bishardi waa inaan aniga adiga heshiino oo waxoogaa wax iga dhaafto shardigaasi sax miya shardigaasna baatil waa sax maaha waa inuu qiro in dayntan lagu leeyahay qofkaana xaqaasa uu ku leeyahay asoon wax shardiga ku xirnayn markaa kadib aa sulxi imaanaya shardiga inuusan jirinna shiikaaba sheegi doona wayasixu sulxu sulxigu waa ansaxayaa buu yidhi maca aliqraari ayadoo lalaba qabo qiritaanka fil amwaali hantida dhexdeed sulxiga iyo heshiisyadu fil amwaal keliya ma aha waxay gashaa fil amwaal waxay kaloo gashaa fil cuquud yacni heshiisyada iyo caqdiga waxay gashaa fi nikaax fi alaaq meelo badanay gashaa sulxigu iyo heshiisyada dadkana in la heshiisiyo oo la sulxiyo fadli badanaa ku jira allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay wasulxu khayr wuxuu ka wuxuu kaloo alla yidhi subxaana wa tacaala fii aayati أkhraa laa khayra fii kaiiri min najwaahum إila man amara bisadaqati aw macruufi aw islaaxi bayna الnaas alislaax bayna الnaas waa arrin aad iyo aad muhiim u ah diintuna ay boorisay in dadka la heshiisiiyo oo sulxi la dhex dhigo wmaa afdaa ilayha fi lamwaali laakiin annaga baabkeena wuxuu ku saabsan yahay fi lamwaal waa asulxu fi lamwaal maxaa yeele kitaab albuyuuc aan ku jirnaa sulxigan wuxuu ku saabsan yahan waa hantida amaa heshiiska iyo sulxiga la dhex dhigaya masalan bayna arajuli wa zawjatihi taasi ma fi fi kitaabi albuyuuca lagu keenaya maya lagu keeni mayo waxaa lagu keena fi nikax wamaa yatacallaqu bilcishra ninka iyo xaaskiisa iyo dhaqanada ka dhexeeya ayagana waa in la heshiisiyo wain imra'aة khaafat min bacliha nushuuزa aw icraada falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulxan wasulxu khayr hadday gabadhu ka baqdo ninkeeda nushuus uga baqdo bimacnaa inuu ka madax taago ama inuu ka jeesto ay ka baqdo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wax dembiya malahan labadooda dushood inay heshiiyaan an yuslixa baynahumaa sulxan waa sida nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo ay ku heshiiyeen sawda radia allahu canha sawda markii ayuu noqotay qof waayeela oo ayay ka dareentay nebiga calayhi salaatu wasalaam icraad ama inuusan markaa aada u danaynayn ama uu nebiga rabo inuu furo waxay tiri rasuulka ilaahay o maya hay furin xaaskaaga aan ahaado habeenkaygana waxaan u hibeeyey bay tihi caaisha habeenkai aniga iisoo hoyo lahay caaisha u hoyo waxayna ogeed nebiga calayh salaatu wasalaam inuu caaisha jecel yahay habeenkayga waxay tihi caaishaan u hibeeyey rasuulka calayh isalaatu wasalaamna sidaasuu ku daayay aayaddana waxay dhahaen culimmadu asbaabahay kusoo degtay ka mid tahay arrinkaas wasulxu khayr taas waa fi nikax wamaa yatacallaqu bilcishra laakiin annaga sulxigeennu muxuu ku saabsan yahay fii hada albaab waa fi lamwaal waa hantida iyo siyaabaha hantida looga heshiinayo wamaa afdaa iyo wixii u gudbiye ilayha ay ila alamwaali hantida waxay u gudbiya wax hanti u gudbinaya waa maxay waxay ku tusaaleeyeen culamada sida qisaastoo kale qofaa qof dilay camdan si bareero u dilay xukunkiisa waa maxay qofkaasi soo in la qisaaso maaha waa qisaas waa qisaastiyaa laga cafiyey oo waxay ka rabaan dadkii waratada warathatu lmayit waxay rabaan in diyadii la siiyo wamaa afdaa ilayha qisaastu maxay noqotay cafinteedu waxay noqotay mid u gudbisa ilayha ay ila alamwaal hantida hadda waa maxay ay u gudbinayso hantida waa diyada wixii diyada lagu bixinayo idan marka waxay gelaysaa fi lamwaal wamaa afdaa ilayha iyo wixii amwaal u gudbiya sida qisaastii oo kale u gudbinaysa ila diya haddii qisaastii la cafiyo diyadaasi ma laga sulxin karaa waa laga sulxin karaa sulxiyaa geli karaa matalan boqolkii neef ee geelahaye laga raba in diya ahaan loo bixiyo waxaa la dhihi karaa maalan bar naga cafiya ama sideetan naga cafiya dadkii waratada ahaa bal xaqay waxay u leeyihiin dhammaanteed inay cafiyaan warathatu lmaqtuul diyadana inay cafiyaan xaqay u leeyihin inay qeyb qaataan qeybna cafiyaanna xaqay u leeyihin waa wax sulxi laga geli karo wa huwa nawcaani wa huwa sulxigu nawcaani waa laba nooc sulxigu laba qeybood u qeybsamaa ibraaun wa mucaawada ibraaun beriyeelid oo qofka wax laga beriyeelo waa mucaawada iyo bedel mucaawadu waa bedel ciwad waa falibraau ibraagu waxa waaye buu yidhi ikhtisaaruhu inuu qofku ka gaabsado min xaqihi calaa bacdihi min xaqihi xaqiisa wax ka mida inuu ka gaabsado calaa bacdihina uu ku gaabsado qeyb xaqiisa ka mida walaa yajuusu mana banaana tacliiquhu ku xiridiisa calaa shardin shardi lagu xiro in shardi lagu xirona ma banaana midkan in shardi lagu xiro ma banaan muxuu ka wadaa shardigii kii oo kale waay in qeyd lagu xiro la yidhaahdo haddii aad wax iga dhaafay sidaan qiranaya shardi soo maaha shardigaasi laa yasixu ma ansaxayo ama uu yidhaahdo hadda bacdi iga dhaaf laakiin bacdiga kale waxaan bixinaya intaasoo bilood kadib shardi intaasoo bilood kadib inaan bixiyo wax shardiya ma jiraan walaa yajuusu tacliiquhu calaa shardin mana banaana in wax shardiya lagu xiro oo lagu tacliiqiyo اkhtisaaruhu min xaqihi calىa bacdihi waxaa tusaale u ah xadiidkii kacab qofka inuu ka gaabsado xaqiisa wax ka mid ah qeyb ka midana uu ku gaabsado qeybuu ka gaabsanaya u cafinayaa qeybna waa ku gaabsanaya waa rabaa in la siiyo markuu yihi nebig alay salaatu salaam daci yani u ishaaray daci shadra barka cafi markuu yihi kacab soo ma aqbalin radia allahu canh wuxuu yihi qad facaltu yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waan yeelay kacab markuu arrinkaa nebiga ka yeelay calayhi salaatu wasalaam muxuu ku gaabsaday hantidiisa bacdi ka mid ah bacdi ka midana waa cafiyo waa dhaaf waxaa la yidhahdaa sulxigaani waa sulxu ibraa waa beriyeelid maxaa ibraa loo yidhi qofkuu deenta ku lahaa ayuu wuxuu ka beri yeelayaa deentii uu ku lahaa wax ka mid a wuxuu leeya beri baa ka tahay maanta wixii ka dambeeya laguguma lahan ama ayadoo dhan u dhaafaya wuxuu leeyahay maanta wixii ka dambeeya wixii deenaha waa kuu cafiye waa beri yeesha qofka waxaa la yidhahdaa sulxigaasi marka sulxu ibraa wاlmucaawadatu sulxu lmucaawada waxa waaye buu yihi cuduuluhu can xaqihi qofka in xaqiisa uu ka leexdo ilaa kayrihi xaqiisa kayrkiina u leexdo xaqiisu ka wareegaya waxaan xaqiisi ahaynna waa u wareegaya oo way ku heshiinayaan maalan gurigaa la ysku haysta waa tusaale gurigan ninkan baa iska leh oo wuxuu ku leeyahay ninkan kale guriga uu ku lahaa soo xaqiisa maahan inuu siiyo gurigiisa xaqiisa waxayd inuu gurigii siiyo gurigii buu ka wareegaya wuxuu leeya guriga iska qaado waxba haysiinin laakiin baabuurkaaga isiin waxaa lagu sulxiyo lagu heshiisiiyey inuu guriga iskaga daayo gaarina uu ka qaato hadda muxuu u wareegay qofkaasi xaqiisa guriga aha waa ka wareegay muxuu u wareegay ilaa kayrihi buu u wareego waa baabuurkii sulxigaasna waxaa la yihahdaa sulxulmucaawada tusaale waaye baabuur loo wareego ilaa addoon ama baabuur ama hanti kale waxa rabta ku tusaaleey waa qofka inuu xaqiisa ka wareego ilaa kayrihina uu u wareego lagula heshiiyo sidaas ama baabuurku baabuurta waa noocyo badan yihiino nooc ka mid ah ayuu iska lahaa markaasaa waxaa lagu sulxinayaa inuu noocan uga tanaasulo qofkan uu daayo kan kalena uu qaato oo nooca kale uu la wareego sulxigaasina waxaa la yihahdaa sulxulmucaawada wa yajri calayhi sulxigan dambe waa sulxulmucaawada waxaa ku soconaya dushiisa xukmu lbeyci beyca xukunkiisa xukmu lbeyc ayaa ku dureyrsanaya xukmu lbeyc beycu axkaam badan uu leeyahay khiyaaru lmajlisaa ka mid a ceeb haddii lagu arko shayga in la soo celiya baa ka mid a shardi in la dhigo oo shuruud lagu heshiiyaa ka mid a beyca shuruudaa lagu heshiin karaa shuruudi beyca in yani wax shardi in la dejiyaa ka mid a calaa kulli xaal axkaamtii beyca lahayd ayaa ku soconaysa noocan matalan markuu yidhahda gaarigan qaado gurigii ka tanaasul ee gaarigan qaado markii lagu sulxiyo hadday gaariga ceeb kusoo baxdo xaq muu leeyahy inuu celiyo xaq wuxuu u leeyahy inuu celiyo wuxuu kaluu leeyahay khiyaaru lmajlis oo intii majliskaas lagu sugan yahay wuxuu xaq u leeyahy inuu ka noqdo oo yidhahdo khalaas gaarigaas aniga ma rabo oo ma qaadanayo khiyaaru majlis uu xaq u leeyahay shuruudihii ama axkaamtii beyca uu lahaa ayuu yeelanaya wayajri calayhi xukmu lbeyc noocan waxaa ku soconaya xukunkii beyca ayaa ku soconaya wayajuusu lilinsaani insaanka waxaa u bannaan an yushrica rawshanan an yushrica inuu bannaanka usoo bixiyo rawshanan janaax ama garab ama gees ka mida gurigii fii ariiqin inuu kusoo bixiyo waddo dariiqaasoo naafidin fulaayo soconayo duruqdu waa laba nooc dariiqu naafid wa dariiqun hayru naafid dariiq gudbaaya iyo dariiqan gudbaynin masalada sheikhu halkaan uga hadlaya waxaa waaye gurigaa dhisatay guriga markaa dhisato derbigiisa bannaanka mau bixin kartaa bannaanka waa waddadii waana dhacdaa in badan guryaha inay yeeshaan geesood guryaha uu leeyaho bannaanka u baxaya ayadoo shubana waa dhacdaa in geesaha loo bixiyo bannaanka oo daraf taagan loo sameeyo ayadoo jingadana waa dhacdaa inta adiga aada leedahay iyo booskaad lahayd waa dhisatay laakiin jeengadii amaba shubkii aada shubaysay daraf ka mida ama gees ka mid a waddada mau bixin kartaa markaasi xagguu har u noqonayaa geeskaasi baxay muxuu har u noqonayaa dariiqii iyo waddadii waddadii ku kor yaallaa waddadii qayb ka mid a duruqda marka labaa loo kala qaadaya shiikha hadda raximahullah wuxuu ka hadlayaa waa dariiqii naafidka ahaa ee fulaya dariiqa gudbaaya dariiqa gudbaaya waa xaquljamiic dadka dhan uu ka dhexeeya dariiqa aan gudbaynna intuu dariiq u yahu ka dhexeeyaa dadka kale lama wadaagaan xaq waxaa u leh intuu waddo u yahay maalan waddadan hadday socoto oo ay ku eg tahay derbi ay ku tegayso waa waddo go-an sooma inta waddo ay u tahay maalan waddadan dhankaana waxaa ka haya saddex guri dhanka kalena saddex guriyaa ka haysa oo kusoo jeeda waddadaasi iyay waddo u tahay waddadaani lixdaas guriyay waddo u tahay yaa xaq u leh inay ka hadlaan waddadaas lixdan guri keliyaa xaq u leh lixdan guriyaa shirka ku ah maxaa yeele waddada ma ah mid gudbaysa haddii ay tahay waddadu mid gudbaysa inta saaran keliya miyaa xaq u leh mase waa jamiiculmaariin dadka maraya dhammaantooda xaq u leh idan cid mucayana oo sheegan karta dariiqaasi ma jiro waa dariiq naafida shiiku wuxuu leeyahay waxaa bannaan oo insaanka u bannaan an yushrica rawshanan rawshanka waxay culimadu ku fasireen janaax waa garab waa gees inuu qofka soo bannaan dhigo fii ariiqin waddo waddadaasoo naafidin soconaysoo gudbaysa waa bannaanta laakiin shardiyaa lagu xiray bxayu laa yatadararu lmaaru bihi bxayu laa yatadararu yani meel uusan ku dhibaatooneyn almaaru bihi midka maraya waa inuusan ku dhibaatooneyn shardigaasaa ku xihan markii derbigaaga aad waddada xaggeeda aada u saarayso waa kuu bannaan tahay laakiin bishardi dadka maraya waa inaysan ku dhibtooneyn tusaale ahaan dadka maraaya hadduu madaxa ka qabanayo ma bannaan tahay inba derbigaasi uu sii dhisnaado ama jiingadaasi ma bannaana maxaa yeele dararaa ku sugan mufasi culamada fuqahada qaar ka mid a waxay yidhahdeen waa inuu sarreeyo shardi waxaa inuu sarreeyo sarrayntaasi waxay uga taxarusayaan in dhib ka imaan oo waxay yidhahdeen qofka markuu madaxiisa wax ku qaado oo dembiil ama wax la mida uu madaxa saarto xataa waa inuu ka sarreeyo uusan dembiishaas taabanaynin maanta laakiin sidaas keliya ma aha waddooyinka baabuura isticmaasha oo dad ka dhaadheer baabuur waaweynaa isticmaalaysa baabuurta isticmaalaysa hadday qabanayso ama ay celinayso darar ma ku jiraa mase kuma jiro dararaa ku jira ma bannaana markaa waa in la gooyo meeshaasi laakiin haddii gaadiidka isticmaalayo o dhan ay ka sarrayso wax darara miyaa ku sugan lilmaariin wax dhibaata ma sugna waa bannaantaa taas bal waxaaba laga yaabaa yal culimmadu in laga lagu intifaaco har laga faa'iidaaba suuragal yidhahda oo dhan kale ay faa'iida uga jirto waxaa la mid a daaqadaha la furaayo daaqaduhu kubana waa kuba hadda aan lahayn wax bannaanka u baxaaya sida daaqadaha masjidkan oo kale wax bannaanka u baxaaya dabcan wax yaroo derbiga roobka loogu talagalaa geesaha ka dhisan meeshaan macnaheedu maa inaan ku tusaalaynayno waddo maaha barxadaha masaajidka iskale laakiin tusaale ahaan daaqaduhu haddaysan lahayn wax bannaanka u baxaaya ayagu war ma laha hadday laakiin daaqadu leedaha wax bannaanku baxay qaarkood waxay u sameeyaan koofiyay u sameeyaan koofidaasi waxaa laga yaabaa inay jingo tahay ama ay shub tahay waxaa laga yaabaa qofka dheelmanaya inay madaxiisa ku dhacdo oo dhaawacdo haddii dararkaas ka imaanaya laa yajuusu ma bannaana ba yidhaha in derbiga ama koofiyadaas la sameeyo laakiin haddaan dararkaasi ka imaanayn waa bannaan tahay waxaa kaloo soo galaya waxay u yaqaanaan fuqahadu asabata sabaatada waxa waaye bay yidhahdeen qofkan laba guriyow leeyahay labadiisa guri wadaa dhex marta labadiisa guri wadaa dhex marta wuxuu rabaa labadiisa guri ama labada derbi inuu kor ka wada daboolo kor markuu ka daboolo maxaa daboolmaya waddadiia daboolmaysa waddadu waxay noqonaysaa meel hara waxay leeyihin fuqahadu waa bannaan tahay haddii dararkan uusan jirin ayadana haddaan darar ka imaanin waa bannaantaha waxay kaloo culimmadu soo qaadeen oo la mid a masharaafyada waxa loo yaqaan masharaafyadaas oo lama yaqaan biyaha bannaanka u saarta fuqahada qaaraa diidan waxay leeyihin sax maaha oo maxaa dhacay waxay yidhahdeen maariintay dhibaysaa laakiin arrintaasi xadiidaa ku soo arooray in nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu u sameeyo guriga cabaas masharaaf biyaha qaada oo markuu roob yimaado biyaha bannaanka u saaraysa taasina waa bannaan tahay laakiin masharaaftaasi waa inaysan noqon mid dadka ay ku dhici karaan ama dhow oo hooseysa waa inaysan noqon waxay culimmadu soo qaadeen darar soo kuma jira markuu roob yimaado biyaha ay firdhinayso oo dadka waddada maraya laga yaabo in biyaha ay ku daadanayaan waxay yidhahdeen dararkaasi ma aha mid qaaliba awalan waxay yidhahen roobku mar badan in badan ma do-o roobka waktigu do-o waa yaryahay haaniyan waktiguu roobku socdo waxay yidhahdeen dadka socdaa waa yaryihin idan dararkeeda waxaa ka weyn maslaxada ku jirtaa ka weyn dhibka ka imaanaya maslaxada ku jirtaa ka weyn waa bannaan tahay hadduusan ahayn dariiqa mid gudbaaya sheikaa ka hadlaya walaa yajuusu ma bannaano buu yidhi fi darbi اlmushtaraki ila biidni shurakaa ma bannaano fi darbi addarbi waa aariiq ma bannaano buu yidhi fi darbi اlmushtarak dariiqa la wadaago ilaa biidni shurakaa ilaa shurakada idankooda mooyaane addarb lmushtarak muxuu ula jeedaa waa kayru naafid waa waddadii aan gudbaynin oo aan ku tusaalaynay inay waddo u tahay lix guri saddexi saddex iska soo horjeeda derbigaasi waa mushtarak soo maaha laakiin macaama dadka miyuu ka dhexeeya dadka dhammaantood miyuu ka dhexeeyaa mase intaan uu waddada u taha u ka dhexeeya inta ay waddada u tahay uu ka dhexeeya haddaad damacdo inaad u samayso daaqado soo baxaya koofiyo ama aada rabto in derbi dheer aada gurigaaga kasoo taagto calaa dariiq aad kusoo bixiso waa inay ku timaado biidni shurakaa maxaa yeele waa lagula leeyahay intaana kula loo kula wadaagta wuxuu leeyahay marka walaa yajuusu fi darbi lmushtarak waddada mushtaraka ahi ma bannaana in rawshankii lasoo sheegay ama janaax iyo garabkii loo soo saaro ilaa biidni shurakaa ilaa shurakada iyo dadka kula wadaaga idankooda mooyaane wayajuusu waxaa bannaan buu yidhi taqdiimu lbaabi albaabka soo hormarintiisa gurigaaga albaabkiisa inaad inta bedasho soo hormariso oo dhankii waddada ay u baxaysa aada usoo hormarisaa waa bannaan tahay fi darbi lmushtarak waddadii mushtaraka ahayd walaa yajuusu mana bannaana taakhiiruhu albaabkaasi inaad dib dhigto albaabkaasi inaad gadaal ka furato ma bannaana ilaa biidni shurakaa ilaa shurakada idankooda mooyaane markii la leeyahay waddadan waa la wadaagaa waddada dadna waxay ka degan yihiin meeshaay kasoo gelayso awalka ah qaarna waxay ka degan yihiin meesha ay ku dhammaanayso oo waddadu ku xirmayso qofka ugu dambeeya ama dadka ugu dambeeya waddada meesha ugu dambaysa ku xirmaysa degan inta ka horeyso dhan qeybay ku leeyihiin soo maa ilan way isticmaalaane laakiin ninka albaabka labaad leh markii lasoo galo waddadaas albaabkeeda labaad ninka gurigiisu uu yahay intuu wax ku leeyahay asiga ya inta ka horeysa wax ku leeyahay inta ka dambaysa wax ma ku leeyahay ee derbiga xero ku tegaya waxba kuma laha idan albaabka ninka gadaal jira albaabkiisa hore waa usoo bixi karaa sababtoo ah hore waxbuu ku leeyahay laakiin ninka hore soo jiraaha gadaal wax kuma lahan albaabkiisa gadaal kama saari karo mar labaadaan ku celina xoogaa ragga qaar indhahay taagaya lix guri ayaan adeeta ku tusaaleynay saddex iyo saddex iska soo horjeeda waddada waa t soomaalidu t ay dhahaan t-du waa maxay waa waddo go-an oo xiran waddadaas xiran lixda guri qeybna horey uga yaallaan dabcan qeybna way dambeeyaan albaabka hore iyo albaab kasoo horjeeda midka ku xiga midaa kasoo horjeeda midka ku xiga mid kalea kasoo horjeeda laba laba iskaga soo horjeedaan labada ninee hore degan meesha laga soo galayo waddada labada degan iyo labada ku xigta waxay xaq u leeyihiin inta hore ayagu wax xuquuqa miyaa uga jira inay sii socdaan guri miyaa ugu yaalla sii socodkaasi guri uguma yaallo waxay xaq u leeyihiin waa inta ayaga ku aadan ninka u dambeeya ama labada u dambaysa ee meesha waddadu tiida ka noqonaysa degan maxay xaq u leeyihiin ayagu waddadoo dhanay xaq ku leeyihiin idan ninka waddada awalka ka degan ama maalan albaabka labaad degan albaab hore ma ka furan karaa albaabkiisa hore inta bedelo hore ma ka furan karaa oo dhankii waddada ah ay ka imaanaysay waa ka furan karaa maxaa yeele qeybuu ku leeyahay hore albaabkan uu hore ka furan lahaa ma loo ogol yahay inuu gadaal u dhigto gadaal xuquuq mau ku leeyahay gadaal wax xaqa kuma lahayn gadaal uma dhigan karo ilaa biidni shurakaa shurakadii xaqa u lahayd waa inuu idan weydiisto oo yidhahdo albaabkan gadaal usoo dhiganaya ii ogolaaday laakiin hore waa u bannaanta walidalika sheekh wuxuu le wayajuusu taqdiimu lbaab albaabka horumarintiisu waa bannaanta waxay fi darbi lmushtarak dariiqa la wadaago albaabkiisa in la hormariya waa u bannaan tahay kuwa u dambeeyana waa u bannaan tahay kuwa kasoo horeeya ilaa kan ugu horreeyay u bannaan tahay maxaa yeele way wadaagaan qeybta hore walaa yajuusu ma bannaana taakhiiruhu ay taakhiiru lbaab albaabka in la dib dhiga ma banaano oo gurigaaga albaabkiisa aad dib dhigto oo dhankii wadada u xirnayd aad albaabka aad ka furato ilaa biidni shurakaa ilaa shurakadu idankooda mooyaane waa in ayaga ka codsato tiraahdo albaabaan rabaa halkaan inaan ka furto dib u dhaca idanay kaaga xihan tahay laakiin inaa albaabkaaga hormariso idan miyay ku xihan tahay maya marka idan kuma xirna maxaa yeele waa xaqad leedahay dariiqa caamkaa saas miyaa asiga cid la weydiinayo miyaa jirta maya qof walba wadadaas degan xaq uu leeyahay inuu albaabka gurigiisa u furto si wadadaas u isticmaalo laakiin wadada idanka u baahan oo la leeyahy waa biidni shurakaa waa aariiq hayru naafid a waa wadada aan gudbaynin oon hore usii soconaynin qaala raximah اllahu fasl wa sharaa'iط اlxawaalati arbacaةu ashyaa wa sharaa'iط اlxawaala xawaaladda shuruuddeedu arbacatu ashyaa waa afar shardi rida اlmuxiin midka wax wareejinaya raalli noqoshadiisa wa qabuulu اlmuxtaal iyo midka la wareejinayo aqbalidiisa wa kownu lxaqi iyo xaqa ahaanshihiisa mustaqaran uu yahay mid ku nagaada mustaqiran uu yahay mid ku nag fi dimati dimada wa itifaaqu maa fii dimati lmuxiil walmuxaali calayhi iyo in la isku waafaqo midka wax wareejinaya dimadiisa waxa ku sugan iyo midka lagu wareejinayo dimadiisa waxa ku sugan macnaha wax shakhsiyadiisa laga rabo inay isku waafaqaan fi ljinsi wاnnawci wاlxuluuli wاta'jiil meeqa shay waa intaasi waa afar afartaas waa inay isku waafaqaan jinsiga inay isku jinsi yihiin inay isku nooc yihiin in waktiga la bixinaayo ay ka midaysan yihiin iyo wata'jiil iyo dibdhiga waktiga macnaha waa muddada inay ka midaysan yihiin iyo wata'jiili dibdhiga wa tabra'u biha dimmat lmuxiil waxaana ku beri noqonaysa buu yidhi midka wax wareejinaya dimadiisa alxawaala luqa luqatan waa alintiqaal waa wareegid waa intiqaal sharcanna waxay yidhahdeen culummadu waa intiqaalu maalin min dimmatin ilaa ukhraa maal inuu wareego ou dimo iyo shaksi uu ka wareego cid kale uu ku wareego in yacni maal ama dayn qof lagu lahaa la wareejiyo oo cid kale lagu wareejiyo loo naqliyo ayaa waxaa la yidhaahdaa alxawaala macnaha sharciga kama marna midda luqada inuu calaaqa la leeyahay maxaa yeele wareejintii baa ku jirta sheekha raximah llahu tacala afar shardi u sheegay xawaalada iyo wareejinta sheikha uu ka hadlayo raximah llah waa mashruuc bisunnati walijmac sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa ku soo aroortay culimmaduna waa isku waafaqsan yihin inay mashruuc tahay sunnada waxaa u daliila xadiid abi hurayra nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahday matlu lghaniyi dulmun wa idaa utbica axadukum calaa malii'in falyatbac haddii axadkiin la raaciyo calaa malii malii waa mid wax haysta ha raaco ha raacada nabiga uu leeyahy waa xawaaladii waaye xadiidkaasi marka wuxuu daliil u yahay mashruuciyat alxawaala suuraddeeda ama tisaalaheedana waxaa waaye qofaa qof kale wuxuu ku leeyahay dayn maalan boqol dollar uu ku leeyahay wuxuu yidhi deynteeda isii midkan deynta lagu leeyahay ayaa intoo kale wuxuu ku leeyahay qof kale uu ku leeyahay markaasuu yidhi lacagtaad igu lahayd waxaan kugu wareejinayaa hebel oo aan aniga intoo kale ku leeyahay boqol dollar aan ku leeyahay boqolka ha ku siiyo asigana waa la hadlayaa wuxuu leeyahay ninkaan deen deen buu igu leeyahay adaan kugu wareejiye ee deentii aan kugu lahaa sii suuradda xawaalada waa sidaa idan ninkan waa wareejiyey soo maaha wuxuu ku wareejiyey qof kale qofkaas laakiin lagu wareejinaayo waa inuu yahay sida xadiidka ku jirta calaa maliin bimacnaa waa inuu wax haysto waana inuusan macruuf ku ahayn mumaadale iyo meermeerin hadduu macruuf ku yahay meermeerin hadd waxaa laga yaaba inuu meermeeriyo ninkii miskiinka ahay xaqa iska lahaa sheikha raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay xawaalada noocaasa afar shardi ayay leedahay shardiga koowaad midka wax wareejinaaya waa inuu raalliya almuxiil waa midka wax wareejinayo almuxtaalna waa midka la wareejinayo oo deynta iska lahaa ee lagu wareejinayo ninka kale almuxaalu calayhi waa midka wax loo wareejinayo meeqa waaye ya waa saddex muxiil waa midka wax wareejinaya muxtaalna waa mid qofka la wareejinayo oo la leeyahay qofkaas aad oo asiga deynta ka qaado kaa loo wareejinayo la leeyahay deynta laygu leeyahay bixi maxaa la yidhahdaa asiga almuxaalu calayhi sheekha marka wuxuu leeyahay qofka wax wareejinayo waa inuu raalli yahay uu ku qanacsan yahay uu raalli ku yahay inuu wareejiyo qofkan uu ku wareejiyo qofkaas kale uu deynta ku leeyahay wa qabuulu lmuxtaal midka la wareejinayana waa inuu aqbalo waa shardi hadduu wareejiyo u yidhahdo qofkaas ku wareeg kaasaan deen ku leeyahay ka qaado ee uu diido xawaaladda markaa ma shaqaynaysaa ma shaqaynayso ma soconayso waa inuu ku qanacsan u aqbalo uu ogolaado inuu ku wareego culamada qaar waxay leeyihin inuu ku wareego waa waajib haddii lagu wareejiyo aysan cilla jirin inuu ku wareegaa waa ku waajib ayagoo markaa u daliishanaya amarka nebiga calayh isalaatu wasalaam ee ah falyatbac ha raaco walamru yadullu cala alwujuub sida asalkaa saas waa ilaa insaarif jira mooyaane qaybo badanoo culimmada ka midana waxay leeyihin waa mustaxab waa boorin nebigu uu ku boorinayo sala allahu alay wasalam qofkaan la wareejinaya inuu ogolaado wareejinta laakiin hadduu diido ma soconaysa markaa xawaalada waa inuu aqbalo wa kownu lxaqi iyo xaqa inuu ahaado mustaqiran mid sugan fi dimmati qofka dimadiisa ku sugan wuxuu ka saarayaa hadduusan ahayn wax dimmada qofka wax lagu leeyahay ku sugan haddaysan ahayn wuxuu waxay xawaalad ma jirayso culamada qaar waxay ku tusaaleeyeen ninkan daynta lagu leeyahay ayaa wuxuu leeyahay addoon addoonkiiba wuxuu la sameeyey almukaataba mukaataba ma la yaqaan hadda ka hor waa soo marnay fakaatibuuhun fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran mukaatabada waa addoonka iyo sayidka ayaa waxay ku heshiinayaan oo addoonka kula heshiinayaa inuu lacag iska bixiyo muddana waa u qabanaya lacagtaas hadduu bixiyana addoonku waa xor way kala qoranayaan marka ninkan deynta lagu leeyahay addoonkiisu waa mukaatab wuxuu kula heshiiyey maalan toban kun inuu bixiyo addoonkuna markaa uu xor noqonayo ninkanna waxaa lagu leeyahay sayidka laftirkiisa toban kunaa lagu leeyahay ninkii ulaha kulahaa baa yimid markaasuu yihi tobankayga kun isii ma u wareejin karaa addoonkii uu kula heshiiyey mukaatabada waxay leeyihin fuqahadu maya kuma wareeji karo maxaa yeelay deyntan ma aha mid ku sugan fidima qofkan addoonkaa waxaa laga yaabaa inuu awoodi waayaba tobanka inuu bixiyo oo addoonnimadiisa ku baaqi noqdo oo waqtigii lagula heshiiyaba tobankii uu keeni waayo haddii marka inta lagu wareejiyo heshiiskii addoonka lagula heshiiyey uu socon waayo soo meel cidlaa soo dhici maaya kii la wareejiyey waxay leeyihin deyntaasi ma aha mid dimada ku sugan marka shardi waxaa ah deyntu inay noqoto mid qofka lagu leeyahay ku sugan ama qofka lagu wareejinayo ay ku sugan tahay oo asiga laga rabo deyntu ay tahay mid sugan ama midaan mid sugan ma aha watifaaqu maa fii dimmati lmuxiili walmuxaalu calayhi iyo inay iswaafaqaan waxa ku sugan maa fii dimmati lmuxiili midka wax wareejinaya dimadiisa iyo walmuxaali calayhi iyo midka lagu wareejinayo labadoodaba waxa lagu leeyahay waa inay iswaafaqsan yihiin hadda muxiilka lacagaa lagu leeyahay dayna lagu leeyahay almuxaalu calayhina maxaa lagu leeyahay almuxaalu calayhi yaa waay ya waa kii wax loo wareejinaayay waay asna soo dayn laguma laha labada midkan wax wareejinaaya iyo midka uu ku wareejinaayo waa inay iswaafaqsan yihiin waxa lagu leeyahay labadooda ay isku waafaqsan yihiin fi ljinsi wannawci walxuluuli walta'jiil intaba waa inay isku waafaqsan yihin fi ljinsi maalan waxa uu ku leeyahay qofkan haddii yahay diinaar kan wax wareejinayo waxa lagu leeyahay hadday tahay maalan toban kun oo diinaar kan lagu wareejinaayana maxaa la rabaa inuu noqdo waxa lagu leeyahay toban kun oo diinaar laakiin haddii toban kun oo diinaar lagu leeyahay kan kan kalena toban kun oo dirham lagu leeyahay waxay leeyihin maya markaanoo kale wareejine ma jirayso khaasatan shaygu hadduu ribo weyahana ribaaba gelaysa fi ljinsi waa inay isku waafaqsan yihiin wannawci nooca maxaa laga wadaa culamada qaar waxay laha waxaa laga wadaa xagga radaa'ada iyo wanaagga waxaan inu yahay wax fiican nooca fiican noocaana uu yahay nooc xun markaasoo kale waa iskhilaafsan yihiin maalan hadday yihiin waxaa lagu leeyahay timir timirtu waa noocyo soo maa ninkan toban kiilo timira lagu leeyahay ama konton kiilo timira ninkaasu wuxuu ku leeyahay asigana konton kiilo timira laakiin noocaana waa jayid noocaasna waa radii oo waa nooc liita markaasoo kale mas ma shaqaynaysaa xawaaladu maya mualifku wuxuu leeyahay maya waa noocuna inay is waafaqsan yihiin laakiin alimaam ibnu cuthaymiin raximah ullah wuxuu leeyahy hadii la isku waafaqo waa soconaysaa waa nooc sax maahan buu leeyahay hadday isku waafaqaan oo ninkan la wareejinayo uu ogol yahay noocaas liita inuu qaato wuxuu leeyahay ridahiisa ayay ku soconaysaa waana bannaanta wax maanica ma leh markii la yidhahdo kontonkii kiish kontonkii kiilee lahayd ee nooca wanaagsana waxaan beddelkiisa ku siinayaa nooca kaloo nooc fulaan la yidhaahdo oo laga fiican yahay ee uu yidhaha waa aqbalay ma bannaantaha marka hadduu yidhaha waa aqbalay waa ku bannaantaa buu leeyahay laakiin mualifku wuxuu leeyahay waa in noocana isku waafaqsan yihiin waalxuluul yacni hadduu xaal yahay iyo wakhtiga la bixinayo haddii uu yahay wakhtigii la joogo iyo hadduu yahay mid la dibdhigaayo intaba waa inay isku waafaqsan yihiin waxaa la diidayaa haddii maalan ninkan waxaa laga rabo oo deynta lagu leeyahay muxiilka ah wixii haddii wakhtigaas laga rabo oo la leeyahay wakhtigii iyo muddadii aan ku heshiina waa gaarnay ee keen deentii ee uu kugu xawilo ninay ku heshiiyeen laba bil kadib inuu deentii bixiyo isku wakti mi ah ninkuu kugu xawilo meeqa biloodaa lagula heshiiyey laba biloodaa lagula heshiiyey asigana deynta laga rabo goormaa laga rabaa xaadir waa waktiga la taagan yahay ma iswaafaqeen xagga waktiga lama ogola waa in wakti ahaanna iswaafaqsan yihiin oo haddii waktigii la taagan yahay kanna waktigii la joogo bixin lahaa markuu ku wareejiye wixii la siiyo haddii ninkan bil kadib lagula heshiiyey muxiilka kan kalena waa inay noqoto asna bil kadib si ay isku waafaqaan waxyaabahaasoo dhan marka waa inay isku waafaqsan yihiin idan afar noocay afar shay waa inay isku waafaqaan fi ljinsi والنوع والحلول والتأجيل أفرta waa inay isku waafaqaan وتbrأ بها waxaana ku beri noqonaysa buu yihi xawaaladaas biha ay waa بالxawaalة waxaa ku beri noqonaya dimaة الmuxiin qofkii wax wareejiyey dimadiisu beryay noqonaysaa waxba laguma lahan markaa hadduu wareejiyo kii la wareejinayana uu aqbalo ee uu ku wareejiyey ninkii uu deenta ku lahaa ma usoo noqon karaa hadhowti ninkii ee uu deenta hore ugu lahaa ma kusoo noqon karo haddii shuruudihii la helo kuma soo noqon karo kii wax lagu lahaa ee muxiilka ahaa ee wax wareejiyey dimadiisu waxay noqotay mid beriya marba haddii xawaaladii ansaxdo ay dhacdo kusoo noqon maayo wallahu aclam w sala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wa saxbihi ajmaciin